wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha jubbaland maxamed ibraahim oogle oo toddobaadkan ka daafuray magaalada kismaayo qorshaha istaraatiijiyada xalinta khilaafaadka shanta sane ee soo socota ayaa waxa uu ka hadlay sida ay muhiim ugu tahay bulshada ku nool dowlad goboleedka jubbaland iyo sida looga faa'iidaysan karo qorshaha lagu xalinayo khilaafaadka istaraatiijiyadu hadda noo yaallo oo la dhigay oo aan soo bandhignay asalkii waa maxay see lagu keenay waxaa iga muhiimsan asalkiisa maxaa saldhig u ah asalkiisa waxaa saldhig u ah diinteenna iyo dhaqankeenna marka mar mar kastaaba waxaa udub dhexaad u ah odayaasha dhaqanka xalinta khilaafaadka markii la yidhaahdo wasaaradda policies iyo dukumentiyo bay shaqo ku leedahay saldhigga xalinta khilaafaadka udub dhexaad waxaa u ahaa odayaasha dhaqanka weligeedna dhaqankeenna soomaaliyeed saas unbuu ahaa taa marka macnaheeda beddelkeeda in dukumentigan la sameeyey waxba kama bedelaysa way kordhinaysaa maxay ku kordhinaysaa saddex shay kow horta wax un la aasaaso meel laga raaco in la helo labo haddaan kordhin karno aqoonta iyo adduunka hadda wuxuu u gudbay i t u gudbay haddaan kombyutaro iyo in la in la record gareeyo khilaafaad ka dhaco iyo noocyada yihiin iyo sida lagu xalliyo aan u heli karno qodobka ugu saddexaad ee ugu dambeeyo haddaan meel kasta oo odayaal dhaqan ay joogaan tuulo min ilaa stateka oo golaha guurtida ugu sarreyso haddaan isku xer u samayn karno marka dukumentiga haddaad sidiisaba fiiriso inta asalka ahoo israacraaco booyntida israacraaco aniga si fiican aan u akhriyey markii la dukumentiga la diyaariyey haddaad fiiriso marka waxaa waaye wuxuu kobcinayaa awood u yeelayaa muruqana u weynaynaya odayaasha dhaqanka